bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hamiinfayla kulantafayla akhyaaray meelolboysin roogtanyes walboysiniin dheegaytaanba ha ka dhowaada barnaamijka kulunka warsan oo wakhtiyadan oo kalanku barataan raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo markii lakuraaba hamiinka jimaadaha sabtida hooydaasa hamiinnimo talaada u arbaaniya hooydaayta taarigdaniya kabaaganta kowda bilatumii koowaad sannadda lamada kun iyo tumilita qodobada barnaamijka kulunka warsan hamiinnimada una siinhayn isiina ka dheega doontaan haddii ilaahay usar waliba ku mid eh xaalad obse ayaa weliba xilligan iyo ku-teeginta deegaanka goobguduud shabeelow kureed markii ciidamadii dawladda hani koonfur galbeed soomaaliya iyo haasku ku baheen islamarkaasna la sheegay in deegaanka xilligan al-shabaab iyo ha galeen ciidamadii hakubahi deegaanka goobguduud shabeelow weliba la sheegay in yoon ku dheeraynaa deegaanka goobguduud shabeelow islamarkaasna iyo duleedka magaalada roogaan barnaamijka kulunka warsan iyo ka dheegi doontaan warbixin faahfaahsan oonu siin ku hayna xaaladda deegaanka goobguduud shabeelow taasoo kale qodobada barnaamijka kulunka warsan hamiinnimadu una siin hayna isiina ka dheegi doontaan haddii ilaahay isar weliba ku mid eh guddiga doorashooyinka dadban ee koonfur galbeed soomaaliya xilligan weliba ayoo sheegana in meel gebagabeeye malahayta hareeyowka ergooyinka markaas dooradalahay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya barnaamijka kulunka wartan iyo ka dheega doontaan waraysi una siin ku hayno guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka dadban ee soomaali ee koonfur galbeed soomaaliya sida cali baafo oo arrimo badan ku hadalow dhegaystayaal taasoo kale qodobada barnaamijka kulunka warsan hamiinnimadan una siin hayna isiina dheega doontaan weliba ku mid eh wafduusa hoggaamiyayay safiirka dawladda swidhen fidhii soomaaliya weliba use geedka hadeeray magaalada baydhabo welina use kulun la qaadaday guddiga doorashooyinka dadban ee koonfur galbeed soomaaliya islamarkaasna use unkuur galaay meelo markaas iyo marahayta doorashada xildhibaanada ee dhinigii iyo guddiga doorashooyinka koonfur galbeed soomaaliya iyo ka mashquulsanyiin safiirka oo waraysi una siin ku hayna iyo barnaamijka kulunka warsanka dheega doontaan dhegaystayaal taasoo kale qodobada barnaamijka kulunka warsan hamiinnimadu una siin hayna isiina ka dheega doontaan haddii ilaahay usar weliba ku mid eh guddoomiyaha maamulka degmada baydhabo weliba usegeeka ku dhiib galay seminaar muddo bil a dareera doona islamarkaasna iyo ku qiib gala doonaan ilaa labaatan qof oo iniska jaraan kuri iyo weliba gebdho oo la bara doonaa fanaannimada islamarkaasna la sheegay in labaatankaasa gebdho waa labaatankaasa kuriitii gebdho iniska jara iyo barada doonaan waana nagda doonaan fanaaniin lantowbaro koonfur galbeed soomaaliya munaasabadda guddoomiyaha degmada oo ku hadalow islamarkaasna dhiirigeliyow in xilligan iyo mudunta ama iyo faylata in fanaaniin koonfur galbeed la hela iyo barnaamijka kulunka warsan ka dheega doontaan taasoo kale qodobada barnaamijka kulunka warsan hamiinnimada una siin hayna isiina ka dheega doontaan weliba ku mid eh magaalada baydhabo weliba dhowaan laku furay jaamacad lankamaga dari koonfur galbeed soomaaliya islamarkaasna uuse guddoomiye ku eyi ibraahim yarow oo ahay mudano ku tirsan baarlamaanka soomaaliya weli geeka markaasa munaasabad arday dhikadaasa jaamacaddaasa islamarkaasna seminaar lanqabadi iyo ku qiib galana kusimaha madawiinaga waana ee wasiirka wasaaradda beero maxamed xasan fiqi ibraahim yurow oo guddoomiyaha jaamacadda ay weliba macallin dawladda talyaaniga ku dareera oo faahfaahi doona walyaaboo la baray ardadan jaamacadda seminaarkan qabati iyo barnaamijka kulunka warsanka dheega doontaan qodobada kale ee barnaamijka kulunka warsan hamiinnimadu una siinhayn isiina ka dheega doontaan weliba ku mid ah dhegaystayaal madawiinaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud weliba use ku qiib galay munaasabad haragga lunku gooyey xarunta ciidanka irka ee markaas magaalada muqdisho laka furi welina munaasabaddaas ku qiib galay qaar ku tirsan taliyaasha ciidamada nabad sugidda booliiskii weliba militariga dawladda soomaaliya hadal xasan sheekh maxamuud isu ku jeediyey munaasabadda islamarkaasna isu dhiirigeliy in la hela xarun ciidanka ama talis la hela talis ciidanka irka markaasi oo ku howlgalaayaan iyo barnaamijka kulunka warsanka dheega doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayou ka jaran walyahanii kororam iyo hanii zaa'ida barnaamijka kulunka warsan iyo dhegaystayaal barnaamijka ka dheega doontaan mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo barnaamijka hasaare cabdulaahi nuur aadan iyo siina darirti ay faysal dhaayo iyo farsameeyaha ee markale iyo kulanka warsan waayahay dhegaystayaal mar kale iyo barnaamijka kulunka warsan iyo hawadiiseen kulanaa barnaamijka kulunka warsan iyo gudagala qodobkan koraya ee kulunka hamiinimadan una ka fiiraan waliba usanagadeeya guddiga doorashooyinka dadban ee koonfur galbeed soomaaliya xildhigan waliba oo sheegana in meelgebagabe iyo marahayta xareeyowka ergadii doorada lahayti xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee koonfur galbeed soomaaliya qaybtaya markaasi la sheegay in magaalada baydhabo ka doorada doona guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban siid waa guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka dadban ee koonfur galbeed soomaaliya sida cali baafo oo arrimogaas ku hadalo waliba us erey
guddigeena wuxuu gacmaha ku hayaa diyaargarowgii ugu dambeeyey howlaha doorashooyinka ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya dabcan waxay kasoo bilaabatay qabashada liisaska ergooyinka iyadoo meel fiican lasoo gaarsiiyey koonfur galbeed waxaa taala lixdan iyo sagaal kursi konton iyo sagaal ka mid ah liiskoodii waana loo soo gudbiyey gacantaan ku haynaa toban ka mid ah ayaa naga maqan waxaa jiray arrimo badan oo dhinaca farsamada iyo logisticada oo saameyn ku leh qabsoomidda doorashada aqalka hoose arrimahaas iyadana way socdeen diyaargelinteedii waxaan diyaarinay goobihii codbixinta iyo inaan goob kastoo codbixin qalabkii loogu baahnaa inay dadku ku codeeyaan iyo waxay u baahnaan inaan u dhammaystirno waxaasoo dhan waan diyaarinay inuu diyaarsan yihiin dhinaca amniga ee doorashooyinka iyadana hawsheeda meel fiican lasoo gaarsiiyey ciidamadii ka dhex shaqayn lahaa goobaha amniga hadday ahaan lahayd gudaha iyo iyo iyo banaanka intaba ayadana waa way diyaarsan yihiin oo hadda wayba howlgalaan way shaqeeyaan waxaa jiray arrinta isdiiwaangelinta musharaxiinta waxaa u malaynayaa hadda ilaa iyo hadda stediyada kaleed markaa u fiiriso meesha keliya musharaxiinta ay isdiiwaangeliyeen markaan aan dhammaan oo kaleeto hadda dhammaan kuraasta ma jiro kursi aan musharax musharax isu diiwaangelin musharaxiinta waa isdiiwaangeliyeen ilaa hadda waxaan maraynaa boqol iyo lixdan sideed musharax oo isdiiwaangelisay oo sagaal iyo labaatan ka mid a ay gabdho yihiin inta kalena rag ay yihiin oo ay isdiiwaangeliyeen foomamkoodii shuruudahoodii diiwaangelinta dhammaan ay wada sameeyeen oo shahaadooyinkooda la siiyey inay musharaxiin yihiin oo la diiwaangeliyey keliya hadda waxaan sugaynaa inaan bilaabno waa waa codayntii waxaa jiro markii laga soo tago diiwaangelinta musharaxiinta in ergooyinkii loo sameeyo aqoonsiyadii la siin lahaa dadka codbixiyaasha aqoonsiyadoodii ayadana waan ku guda jirnaa waan sameyneynaa ilaa iyo hadda waxaan sameynay aqoonsiyada toban iyo sideed kursi ergadoodii ayaa aqoonsi loo sameeyey oo aqoonsiyadoodi diyaar u yihiin marka waxaan is leenahay si doorashada maadaama markii hore lagu talagalay in si siman oo mideysan uga dhacdo dhammaan maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ka jira waxaan leenahay marka inaan xoogaa yara sugno meelaha kaleeto in process isoo wada gaaro isku mid ma wada ahan maamul goboleedyada marka anaga meel fiican aan gaarsiinay musharaxiintii way diiwaan gashan yihiin ergadii waxaan u sameynay saddex qeybood ama saddex weji ayaan ku talagalnay inay doorashada u dhacdo wejiga koowaad in labaatan iyo saddex kursi la doorto wejiga labaad labaatan iyo saddex wejiga saddexaadna labaatan iyo saddex saas ayay lixdan sagaal ku noqonaysaa marka wejiga koowaad ayaa waxaan ku jirnaa ergadoodii inaan u sameyno aqoonsiyada u sameyno ay ku codbixin lahaayeen goobtii ay ku codbixin lahaayeen way diyaarsan tahay haddana wejiyadii waxaan ka kala dhignay sida ay u kala fudud yihiin dadka meelaha ay kala joogaan dad baa jooga baydhabo dad baa jooga shabeelaha hoose dad baa jooga bakool marka anagoo u fiirinayno shaqada si ay u kala fudud tahay iyo logisticada iyo qorsheynta ay u baahan tahay yaa waxaan soo horumarinay dadka jooga baydhabo inay marka hore ay codeeyaan marka sideed toban kursi oo ka mid ah saddex iyo labaatanka wejiga koowaad keliya waxaa nooga harsan shan kursi aa nooga harsan oo saddex iyo labaatankaasa waxaana sugnaa waa inay qolada guddida doorashooyinka heer federaal inayna siiyaan go aheyd oo aad bilaabi kartaan codeynta intaas ayaan isleeyahay hadda waan sugaynaa
guddoomiye waxaa jira khilaaf iyo isjiid u dhexeeya beelaha oo salka ku haya ee qaabka loo xulayo ergada iyadoo maraaqyada ee boqol iyo soddon iyo shanta xubnood ka kooban beelaha inta badan ay ku eedeeyaan arrimahaasi ka guddi ahaan iska qabsigaasi iyo isjiidkaasi sidee u xalisaan
horta dabcan isqabqabsiga iyo isjiidka marna ma dhammaanayo marka siyaasadda laga hadlayo weliba dhaqanka soomaaliya looga bartay cabashooyin tiro badan ona soo gaaray way jiraan annaga ka guddi ahaan oo farsamo cabashooyinka marka horeba processka loogu talagalay in lagu xaliyo waa guddiga xalinta khilaafaadka iska leh wixii cabasho inuu xaliyo wixii annaga marka ka gudi ahaan isku day ilaa iyo heer intii aan xalin karno waan isku daynay dabcan maanta ugu dambeysay cabashooyin qaar ka mid ah oo la xalinayay shalay qeybaa la xaliyey maalintii kasii horeysay cabashooyinla xaliyaa jiray cabashooyinka marka annaga waxaan u dhignay saddex qaybood saddexda qeyboodoo ama aan u kala dhignay a b c cabasho heerkeedu yahay a micnaheedu waxaa waa cabasho la taaban karo macquula cabasho b ama heerka dhexe oo cabasho yani processkii lasoo marsiiyey laakiin xoogaa yar boqolkiiba toddobaatan oo kale sax yahay wax yar un ka dhiman yahay in la dhammaystiro iyo cabasho oo shaksi oo kaleeto anaal iga soo tegey marka markaan af soomaaliyana cabashooyinka waxaa waaye anaal iga soo tegey jufadeeda hoosaa laga soo tegey iyo qabiilkaygaa laga tegey saddexdaas waa marka anaa laga soo tegey wax la dhegeysanaya maaha classificationkeedan heerka c waaye wax shaksi iska soo brobgareya ama qof oo musharaxa oo isleh ergada oo kaleeto dad fiican kuma lihid oo soo buunbuuninaya ayaa jiro kuwaas oo kaleeto waa cabashooyinka heerka c laakiin dad namadoono ama samadoono la yaqaano oo sax ah haddii laga soo tago processka aan lagala soo tashanin ergadii aan wax laga soo siin kuwaas oo kaleeto ayay tahay kuwa aan dhegeysanayno oon oon wax ka qabanayno oo qaarkood oo mar horeba aan sii bilaabnay inaan xalino kuwa badanoo la xaliyey kuwa badanoo kuwa badanoo bendinna way jiraan kuwa aan is leenahay anaga laftirkeena waa in ku adag tahay xalinteedii waxaan leenahay dadkaas inaan aadino guddiga xalinta khilaafaadka oo guddi keliya shaqadiisa ay tahay inay khilaafaadkaas ay ka shaqeeyaan si ay u xalin lahaayeen dadkaas ayaan dhahnaa bal guddigaas arrintiina geysta oo meesha u wareejiya qaabkaasaan ugu talagalnay cabashooyinka
waayahay mar kasta howlaha ama doorashada aqalka hoose dib u dhacyaa ku yimid ku yimaada wakhtiyo loo qabtay oo dib u dhac ku yimid ayaa jira ma ii sheegi kartaa wakhtiga rasmiga ee doorashada aqalka hoose ama xildhibaanada la dooran doono
doorashada jadwalkeedii guud ahaan wuu jiraa laakiin ka gaar ahaan annaga qeybteennii koonfur galbeed sida hadda kuu sheegay siddeed iyo toban kursi ayaa dadkii codka siin lahaa kaararkii aqoonsiga ay ku codbixin lahaa inay haystaan qalabkii lagu codayn lahaa u diyaarsan yahay keliya waxaan sugaynaa waa go aheyd bilaaba inay guddiga heer federaal ay na siiyaan waxaa jiray booqasho maali maalintii shalay ka horeysay ay nagu soo gaareen guddigii hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayagoo qiimeynaya diyaar garow halka uu marayo logisticadii diyaarinteeda halkay marayso qalabkii codaynta codbixiyaasha isticmaali lahaayeen meesha ay marayaan liisaska ergooyinka musharixiinta diiwaangelintooda meesha ay marayaan marka waxaana ku balansannahay inay nagu soo noqdaan arbacada si ay goobjoog ugu ahaadaan kuraasta ugu horeysa codayntoodii marka tentatively sida aan qorsheynayno koonfur galbeed ahaan inaan sabdiga oo kaleeta sii bilowno inta hadda diyaarsan codeyntooda inaan sii bilaabno ayaan qorsheyneynaa laakiin processkan haddana waxaa la rabaa waxaa la rabaa inaan fahanno doorashada dadban waxay u dhacaysaa si siman ama si isku mid ah ama si midaysan inay uga dhacdo deegaanada kala geedsan marka xataa haddii mararka qaarkood ay wixii processyada anaga xaggeena diyaar ka yihiin waxaa qasabaa inaan la sugno maamuulada kale inaan la sugno in si isku mida loo xeerar siman loo soo gaaro si oo hal mar u wada bilaabato laakiin intaan ku sheegay siddeed toban kursi ayaa hadda dadkii u codayn lahaa iyo dadkii loo codayn lahaa iyo qalabkii lagu codayn lahaa intaba diyaar noo yihiin keliya aan sugaynaa hawsha dhaqaajiya
gudoomiya su-aasha u dambaysa aan ku weydiina waxay tahay ergo waxaa joogta magaalada baydhabo aada u fara badan oo laga kala keenay meelo ka baxsan magaalada baydhabo wuxuu qorshaha in la xareeyo oo laga warqabo noloshooda maxaad ugu talagasheen ergada magaalada baydhabo ku sugan
dabcan ergooyinka waxay ku xiran tahay sida wejiyada doorashada aan kuu sheegay saddexda weji meesha ugu kala jiraan haddii ergooyinka ay ayaga iska imaadeen dabcan shaksiyan horta uma imaan taas waa ognahay waxaa badanaa soo buush gareynahay dad musharixiin ah inay meeshan keenaan marka annaga weji kasta ama face kastaaba ergada waxaa jira noo qorshaysan wejiga koowaad saddex iyo labaatan kursi ergadoodii ayaa noo qorshaysan kuwaas ay khasab tahay in la dejiyo markii la gaaro waqtigoodii tusaale ahaan ninkii awal baydhabo u joogay xaafadiisu joogay laakiin waktiga codaynta oo kaleeto markii la gaaro waa lagu khasbanya markaas inay la xareeyo accommodationkoodii waxoodii in la siiyo waa lagu khasban yahay laakiin dadka tusaale ahaan wejiga saddexaad ee doorashada ku jira laakiin ayaga iskeenay oo halkan xitaa dadka inay is iyaga iskeenaan maaha anaga inaan keennay ahayd oo diyaaradii laga soo bixiyo qarashkeedii kadib hotel la dejiyo laakiin ayagaa soo horumaray waxaa u maleysaa marka ujeedooyinka loo soo horumaray daban ujeedooyinka way kala gedsiin oo ay badan yihiin waxaa laga rabaa dad musharaxiin inay keeneen marka hadda qofkii musharax qofkii keena asaa laga rabaa inuu inuu meel ku hayaa laga rabaa ilaa waqtigii anaga shaqadahan kol wareegi lahaynay in inta laga soo gaarayo taasna taasaan ka dhihi lahaa laakiin already kuwa hadda face one noogu jiro qorsheed waa noo diyaarsan yahay face one markay codeeyaan face two ayaa soo galayo ergooyinka oo shabeellaha hoose ka imaanaya oo kaleeto face three ergooyinka shabeellaha hoose qaar ka mid a iyo kuwa bakool oo kaleeto qaabkaasa anaga design aan aan u sameynay inay inay inay u qabsoonto doorashada
بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنجر arwada alaabgelyooga xafiise ii ido ee alaamin abshir sida iidoy sida is aroosamadu waan istariiha arwadi liin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar bay dhowniin kuwaytay alaab wareeg wayku oombahi ila walijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebadsee ba'arlaadan liinka aragna ariitii ada andhigtoo
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyanu dhugun sidaatan dhegaystayaal barnaamijka kulanka warsan qayboojiye horaya ku guda jirnaa wararka kukooyaha deegaanka guurgudu shabeelle walibay oo sheegahayaan in xaalad obse ah xildhigan iyo ku-teeginta deegaanka kureed markii ciidamada dowladda n iska jiray ciidamada militariga iyo weliba hani koonfur galbeed iyo hasku kubeen al-shabaabna iyo lugtaha geliyeen deegaanka ciidamadii hakubahayna iyo ku dheerayna sida wararkii oo sheegahayaan duleedka magaalada goobguduud faarax xuseen xaaji abanwerow oo arrimo goobguduul dareeray iyo walkuridiyana ee faarax weliba nin kurbiyaase xaaladoogii indambeey ee deegaanka goobguduud shabeelow
ciidan mahadsanta cabdulaahi nuur aadan cabdulaahi jeceelow deegaanka goobguduud shabeelow iyo maalmoogunba may banagdahin cabdulaahi deegaan oo isjijid isjijiid galay iyadoo mar dowladii roogdo mar shabaab roogo mar dowladii roogdo mar shabaab rooga maalinku horyahay ti cabdulaahi markii oo ciidamada dowladda koonfur galbeed iyo ahaan dowladda dhaha militariga iyo hasku ku baxeen isla markaasna deegaankii galantan galay al-shabaab iyagoo la sheegay dhibaato badan in iyo deegaankaasi dadka ku deertay isla geegii haddana la sheega cabdulaahi inii hasku ku tabeen ciidamadii dowladda iyo meelo ka sugnaya guurguduud shabeelow islaamiinimadana wararka noo deerahay guurguduud shabeelow iyo maybicda cabdulaahi iyadoo galantanka jeerta al-shabaab
ciidamadii dowladda iyo hani koonfur galbeed waliba la sheegay in iyon ku dheerayna deegaanka guurguduud oo weliba duleedka magaalada iyo xildhiganka suganyiin mar haddii ciidamadii iyo magaalada banaaja iyo roogaan al-shabaabna iyo deegaankay ka jiraan way erag hore dagaal yaa markaas ku dhii kora saacadahani eedan ama iyo iska qabdi koraan ciidamada iska haashida deegaanka ee waqtiyada dhow
eed iyad cabdulaahi lama ciidan oo haska horjeeda isla markaasna deegaanku iskala jiidayaan saas ata haddana qaarna magaa deegaankay ka sugayiin qaarna meel aan ku dheerayna deegaankii iyo ka sugayiin cabdulaahi way filado kor iniyo dagaalku dhii sababtoo ee meelo ma ee shay oo laiska haysado oo lamalan oo is haysato isla markaasna gartiyo lan fadheedayo sida ligsal heliisyahay ma waa ciidan oo markaas maagan iniyo dagaal ku dhex dhigo damacsan cabdulaahi hamiinimadan way filado koryado shiibka kanoole guurguduud shabeelow iyo nagadeen shimbir ariir gobatay maalmaan lama sheekuba duranta waayahay faarax dhinagii iyo shacabka markii una fiirin dhibaato badan yaa ha ku deero dagaal haddii korjool ka galo oo dambeyti maalin ka hor dagaal goobguduud ku dhiyo weliba shacabka iyo ka bugtaalenba mar haddii shabaab deegaanka xildhigan iyo roogta ciidankii duleedka magaalada iyo roogaan oo qorsheeyahan in magaalada iyo ka nagadaan xaaladda shacabka deegaanka goobguduud see nagda korta cabdulaahi runtii xaaladda shicibka goobguduud markaasi ka nool islaamiyanimadan may balaka qiyaas u qoreen shicib markaasay welwel hiranka dheeday iyadoo yaraatana askarto roogdi hamiinimaduna askarkale markaasi roogda lamadaas ciidanna markaas haanu haska horjeedaan hoos horo haddii haanu kiili roogaan hoos dambe haanu kiili roogaan isla markaasna haatay ini ad macnaha askartaas ku tirsanta ku tirsanayto ad kulley saameyn laazim hal ilaa madal haku deeri karo dad badan yaa saameeya korta welwel badan yaa ininka sugayiin yaa isku eed cabdulaahi xilligan deegaankaas dadku guud barakacay ama ku bogtahay deegaanka oo ee, dhibaatada ee, dareerta ku ruurow jirtay jaraan cabdulaahi shicib badan oo ha ku barakacay ee ha ku bogtaalay deegaankaas ee goobguduud shabeelow yaa jara ee sida daraat ee degmadan ee tiyeglow ee markii askartaasku kubatay shicib badanna markaasi ha ku bogtaaleen tii amal ya yaala cabdulaahi oo waan saas ata deegaankana waan saasan ku dheerayn waayahay faarax xuseen xaaji abwaan weerow yaa kaasahaayo oo idinku warbiyaaya xaaladda deegaanka goobguduud oo uu ka eedankarsan sida la sheegay in ciidamada iyo hawku bahan duulaadka magaalada iyo roogan shabaabna deegaanka iyo maamulahayaan wararkii yani waa walyahani zaa'id oo dhinaga goobguduudka ku saabsanna wa- warkaana ama barnaamijkaana kulanka warsan ee dambe ayaa ka dhigi doontaan dhinaca kale safiirka dowladda sweden fidhi dalka soomaaliya ayaa weliba usagee ka hadeeraya magaalada baydhabo walina uuse kulan laqaadaya guddiga doorashooyinka dadban ee heer maamul goboleed wali iyo kuwada hadaleena ah, sidii la dardar gelin lahay arrimo doorashooyinka xildhibaanada soomaaliya ee qeybta koonfur galbeed ka dooradahay mukhtaar sheekh aadan dalmar oo warsan ku tirsan yahay safiirka waraysi lawaladay
safir mayba ninku waramaase ujeedada safarka kiiga ee geek adah ka deerti magaalada baydhabo So my name is Michael Lindvall. I'm the uh, ambassador of Sweden to Somalia. Um, so I'm, Magaalada I'm Med- in waa Baidoa Michael for, for two days.
England Uh, waliba and aha the main safiirka purpose Sweden was to fidhiya try Soomaaliya.
to, um, ujeedada get aan aan ku hay preparations magaalada baydhabo for the waliba electoral waa sidii process.
aanan ogaadan lahay So I've, um, diyaargarowga had meetings guddiga today and tomorrow doorashooyinka ee with all those who are ka involved ergada in xareeyo iyo both iyo weliba registration diiwaangelinta of, uh, musharaxiinta of delegates iyo and sidii of aanan kulamo candidates nuweelada and so lahay on. So guddiga very much doorashooyinka hoping that geekii things waliba will beriyey continue walaha smoothly and sooda that, intiaan uh, aragu voting can start haddii walfaylu oonay in Baidoa dhiirigeliyo very, very soon, inuuna hopefully in the aragna next few doorashada oo days.
ka dhammaata Uh, xilligii and what laga I've seen so talagalay far is is is quite uh, quite encouraging, and everybody has to work together to try to make this happen quickly and uh, and smoothly.
mayba jaray walbadan oo reedindhiyow ee okokooy hanaanka doorashooyinka dadban ee sanadku lamaada kun iyo tomi ilite safir nin sheegu kortee sababtiye taaska dhiidi waana dhowr toog haangnagnagati Well, it's a very complicated process.
waliba waa Uh, too it's eed quite a- eedan quite a adag unique hanaanka model, doorashooyinka and um, wali kaloo it's caqabado also- reedandhiyo it's kusheeni ku mid challenging ahaa also from helowka a logistical point of imkaaniyaadkii view doorashada to get all the sida voters here ha to one aruuriyowka ergada location.
oo halmeelin Uh, iskasheena but there's a good dib plan and udhiyowka it's saasoo progressing kale waliba well.
shanay xaqiijinta Um, and koontada even the hanraabti iyo discussions ku leeyihin on kuraasta baarlamaanka iyo ku making heli sure lahaayeen that, boqolkiiba um, soddon 30% in iyo ku of helaan the women of- qabiilada of- of ya the iyoon seats waliba iyo reserved haayana for- for caqabad women ama is also khilaafaadna progressing dhexeeya well. I, uh, qabiilaadka dhatiyo I see that there are- hadda there are sidaan some- aragoo way some dhammaay clans that are oo still weliba resisting.
guddiga I'm hoping that they meelfayli will wal also- marahay also dhammaan join waliba in iyo and- ka and dareeraana contribute sidii to saxda make hayti all of Somalia stronger, ee I dadka think.
oo dhan But iyo ka overall, I think qanacsiiyeen uh, things are going in the right direction, and it's it's it's it's very very inspiring to see people here working very hard to bring this about.
kuwaran diyaar garowga guddiga doorashooyinka dadban ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee adegeeka kulanka la weeldhigta ilaa ay hata meel walang maraayaan Um, so they've they've come very far in the preparations.
ilaa iyo I hadda think, um, waliba ka qanacsanna meeliyo walmarahayaan guddiga doorashooyinka koonfur galbeed soomaaliya waliba waxaanu shagayow hamiin iyo maalin waliba si dhow in la sheegayana guddiga doorashooyinka heer qaran balse haa maamul goboleedyada dadaal iyo waliba era lahaayay waliba marahaye meelfayle oo hididiilo leh.
The teams at the state level, but what I see here in Baidoa, it's, it's a very tough job. So uh, I think it's uh, quite uh, quite impressive.
may naqda lahayti kelimada anka damboyd oo hanjeedii lahayti guddiga doorashooyinka maamul goboleedyada oo dhan oo hata ka jaraan diyaar garowga anka dambooy oo ah liisgarayowka ergada iyo diyaarinta eh, kaararkii aqoonsiga iyo ka coday lahaayeen iyo diiwaangeliyowka xildhibaanada tartamaaw ee lama kun tumi ili kuraasta baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya Um, well, actually, for the Guddiga state level doorashooyinka electoral heer maamul teams, goboleed.
um, eed iyo I eed think, iyo weliba um, sidaanka macquulsan um, yaan la sheegayana waliba fariintay in dira lahaayay kooxo ku sheegayow diiwaangelinta ergadii weliba xildhibaanada in iyo safaylan habeeyaan howana era soo jeedintay mayba hajeediyow indirey kooxo ka hoolan doorashooyinka maybwa konton i kow qof on codayasa kursigiiba isla markaasna iyo rahaayan shuruudo iyo markaas ha saaran hogaamiyaalka shirarka madalla n f l salluunku dheerada dib udhiyowka kooya doorashada dadban ee soomaaliya
Thank you for your knowing us. Okay, thank you. Thank
يا جوبا اي دايو
أرو راب ده يراد راب وريا وريا وريا بابور بين مرحبا ماس دورهم بدوكتي مع سلامة وريا علي هداكي مرحبا باشا مرحبا كل اللي اللي اللي اللي اللي ولا فيك فيك فيك مي علي علي أمر أنجيلي مرحبا كل مرحبا باشا اللي اللي فيك- فيك- فيك.
هي هي
جرمنشا وابوها ذكم دي وغسو جربل سارلاي جدنكي فايلة لك جرمالة بلسوي لانكي ميرنجي لونا هاكي جيلوي دوريا جوبا اي دارو دارو shirkadda yuuriyaashe jimaadiyeeno jilijilanhayne jadiid ahoo jeelliing midooyay halkii marba juusko dada meeljeeyayaanga bulshooy hakajiidida dayuuriya jubba ii daalo دوريا جوبا اي دارو زودن زنجناها لمال يوبا جو جو جلجلسي جوك جوك ملح والعال هوتيل كي جرتها لك جرما سراهلة لانكي دنيا يو بلسوي هاكا جيلوي دوريا جوبا ايو دارو dayuuriya jubba ii daalo jidmikii daahiyaayan meel kasto adan jeeda ja-
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhgunsi aatan dhegaystayaal barnaamijka kulunka warsan qeyboodjay dhexyaha sideerina qodobka kale ee kulunka haminimadan uuna ka fiiran waliba usi nagaday gudoomiyaha maamulka degmada baydhabo cabdulaahi maxmed cali watiin waliba usa geeka ku qibgalay siminaar muddo bil ah markaas iyo la ka bari doonaa arday diirayaan labaatan islamarkaasna iniska jiraan hanraab iyo weliba kuri oo la bari doonaa fanka gudoomiyaha waliba uusa sheegay in xiligan iyo muhiimata in fanaaniin koonfur galbeed iyo welata islamarkaasna fanaaniintan la tababarahay ee koonfur gabeedlan tababarahay uusa sheegay in iyeeta wallanbaahni cabdulaahi maxamed cali watiin gudoomiyaha degmada baydhabo oo hadal meelo ku jeedi waliba us eray
طبعا كبعد لجيك شرف inaan arag maarne walba waana ka taamay in gaar baad maarne la kusoo bin ama goodan koonfur gabeed la kusoo bin in geek ilaalin surga maarne maarne kaasoo haa in maarne walbadan la ka dhangidhina maarne fank heji maarne walbadan ku gobda ma aaminsan in badan uuna maarne biti iyo tarash iyo maarne in badan kula hadalni si lankaaga faday maarne fanaanid geek maarne deegaankan ka jeeda maarne waloo taag barsho iyo insha qalabsho iyo walaasho dhammaan may bool meel raayus lanhagaajii faday taasna walkasna buaha silankan fado maya laakiin maynagaas ahan waqti ilaahay maarne ogolyamay buaha ya ya ya ya ya kooyaan margeykana maynka mahadna wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta oo maarne hoolan in badan isu mashquuliday sidii maarne lan dhisi fadiy fanaaninta maarne koonfur gabeelan lan dhisi lahaay si maarne fanka maarne lahan kaabo lahaay si fanka geeka maarne oo qeyb ar- qeyb muhiim ah ka qaada fada arrimaha bulshada ka qaada lahay dareema kortan bandhigay badan maarne baybadal wax qabade sanadkan gudaashi bulshada may waa badan isbedeli isbedel badan may buu haya ka dhigi wacyigelin badan abuurantay isdhexgal badan abuurumay walaasada marka may kooyan in sheega fankaas iyo may kooyan in sheega suugaantaas ha kooyan marka suugaanta may ka khatarsin in sheega habdagaal habade ama kan nuclearka ya ya ya khatarsin sababtay bulshada may buu ahaa ma ila suubii kore ahayn qofka bina qofka abwaanka ma suubii kore afji walna ka halaayi kore walna may buaha walna ka suubii kore waayi dowladda seel barooke waxyaabaha laka burburi may kamid ahay sheega dhinaca may kamid ahay suuganta samay buaha yaa yaa kamid ahayd waxyaabaha ay lahaa kaabe labaati kuusin ka jartin hadda may kamid ahay dhinaca suuganta hadana yaa- yaa yaa may buaha yaa yaa kamid ahayd marka may faanahe fanaaniin oo in sheegada oo in sheegada ethics kalinka targali hambaarsan oo in sheegada fan kalinka targali hambaarsan qalabkiisu hambaarsan ogeeg unsurin in iyo maarin wacyi gelin in sheegada bulshada geeg kunool koonfur galbeed iyo bulshada kunool magaalada baydhabo wacyi gelin anteegin jafra oo ka muuqata qeyrid wadanideed iyo qeyrida in sheegada shacbiyeed ka muuqatay may buahan yaan baahana marka insha allahu hadee lama funaan oo may abwaankin inkiinaya may buahan ilshoog oo walbadan maarin fankaha ka dhex jaray ogeeg maarin heesashi meel badan la ku dhuwinsadahay taas may buhade ma aaminsanaa hoob isin hade wada se- wada shaqeyn fayl weelatan iyo isdhegaysi iyo insheegada wada socosho fadan badan weelatan may- may may- may bo insha allahu walbana mayba funk geek mayba iska bedeli doona insha allah mafadana in maarane kordhadniinkood mafadana hantru mafadana in la qalbeeyo in sheegada la wacyigeliyo in sheegada wala baro tababarka la bado iyo mafadana insha in bulshada kadib maarane surman wacyigelinta iyo mafadana barnaamijka surman mafadana insha allah si maarane bulshadan geek oo dhibaataysan oo dagaalada maarane halikeeyin oo dhibka halikeeyin mafadana iyo in sheegada wacyigalano oo maarane funk hijo iyo marka wacyigalan iyo nagdaa may boohan yaan baahana taasna ibo sheegada afka kiikna insha allahu yaa yaa yaa kiirinta ob maaranaysa heesa qayradle wadaniile gabyaal maaran qayradle wadaniile hasaartan walbada may bua dadka may bua yaa yaa ya bedeli koran marka insha allahu sin hambaliye tababarkan insha allahu sin hambaliye wasaaradda warfaafan may bua ang hambaliye haydi maaran fanka dhibaatay may bua ang hambaliye saarkay bitiye usuun walbada may bua de oo iska mashquule arbaan usuun may bua iidan hambaliye abwantar may bua iidan hambaliye insha allah ما آمنسنا إن والبضن كبدل كوري ما يبوها يا آمنسنا فنان ما تديرنا هالة طول مارنا دقمد ونحفز كسينو غالبكم ولا ينطلق ويرنا ولك دواء يقليو ما يبوها يا يدي لكن والبضن ينسوري قلوا مارنا أو إن شاء الله دينيو أو لغاها كما دينيو وقتها هاتوي جيك هو ما يبوها فافنت نهر نهر نهر بولايتو ولا يقوم صوب بلا يصوب بها ما يبوها ما شاء الله أرمى ما يبوه إلا كفرحه وأنا إن شاء الله ما يحجينا مد أو حد دلة أو إن شاء الله أو لكديش مدهم إن ما يبوها هاتفان إن شاء الله bulshada waa ingili aan baahanta waa ingili madleele insha allah amniga iyo nabadda may buhaa kuways insha allah waa la iftiinka jira salaam calaykum raxmatullahi
مكرون تك باستا سوبر تك ها ترى ترى تجير والبالو تباك ولا تفاو وتوك أبوري إنتو كلش الله أسكتيجي كيف وراو نقول إنتيس الله أسكتيجي ننتظر درم إنتو تومنا الله أسكتيجي باستو مكروني تك إي دبيلا جنا الله أسكتيجي baastada tag baasta tayadiya sarrayto nafaqo kutubuno jirka walantaraaso liyeedka taamka weelaso owlaadan
waayahay dhegeystayaal weli barnaamijka kulunka warsan yar diratan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyona dhugustaagtaana qodobka kale ee barnaamijka kulunka warsan hamiinimada uuna ka fiiraan weliba uusan nagadaya kusimaga madawiinaga waana ee wasiirka wasaaradda beero ee koonfur galbeed maxamed xasan fiqiya geekaha gebagabaay arday muddo todoba maalmood ee markaas walkubaradaasi jaamacadda koonfur galbeed soomaaliya isla markaasna la baraay kuliyadda anshaxa booliiska anshaxa booliiska iyo weliba garsoorka isla markaasna weliba munaasabadaas kugu iibgaray kusimaha madawiinaga wasiirka beero e iyo weliba ibraahim yarow oo ee guddoomiyaha jaamacadda iyo macalin talyaani ah oo isuguna ardadan weli la baray faahfaahiyo unkoreyntii weliba meeli ku hadalay macalinka talyaaniga haye ee ardadan muddada toddobada maalmood ee baraay cashiradan
poliziotti. Mai Abdullaone, nelle vari sedessimo marcato. Nelle cavalli fatta lì, stavo parai, ma le rai, L'iniziativa è stata possibile grazie al Presidente e al Governo dello Stato del Southwest. Rettore dell'Università Mr. Yero. Io, anche Marne Marte, mia è stata una settimana piena e di intenso lavoro. Per 5 ore al giorno. Quando il, lo Stato del Southwest, il rettore, riterranno opportuno, un momento opportuno, finito il, il, momento elettorale, io ritornerò con altri colleghi per proseguire il corso. A D e Maile Sdorasov, Damat, Wali Maile Sharafanaha, e di Tawabarra di workshop in Correi, con l'Ancobati, Jamal Ancobati, ardayda kushal socdaan garsoorka iyo booliiska maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo meel ka faa'iidaysanayeen seminar geeli jeeg meel gaari santodoba guur maalintii shan saacadood gaaday mise ha gebagabaabo yeedoo meel gaarisa inta geekayna inta oo jaamacadda iyo katale jabta inay olii wiil bilaawata ee meel gaarisa na sii socota doorashada hadda socota markii ha gebagabaabta sidanka dhaqso badan ani oonay meel gaarisa istaafkii jaamacadda iyo profesooradii iyo dadkii maamulsha ahaayay oo an badan dad oo meel gaarisa fuulka kumadayay oo meelkaas talyaani ah oo dadka jaamacadda niila kaalmayay basai oo casharar kubii doonaan professor international eh lasii dareeri doonto ilaahay oo dheer farxadaan inta jaamacadda inay jeegu simaa madaxweynaha niila jooga waa oo dadka dhexgalay oo tababarada kala duwanaa bixiyey muddaduu joogay qof ajnabi ah oo nala joogay ma aysan dhicin markaa rikoor wuxuu jabeeye ah dhexgalka bulshada isagoo maarta ah nin ajnabi ah in dowladdeedna dhallinyaradeena iyo aqoonyahankeena uu micnaha wax la wadaago tababar la wadaago la sheekaysto aqoon loo soo kordhiyo aad baa uga mahadcelina mar raba waktiga aadi ku dheereeyo wafdi kalaa noo joogo had baabuurkooda aad maqlayaan aqoontii aad faa'iidaysateen aqoon aad ummaddii wax u qabata ilaaha ka dhigo kooxdii is ogaatay inaad noqotaanna maaragtay ilaahay xaggiisaan micnaa ka baryaa in aqoontiinna tiirka koowaad ee la aasaaska ee guddoomiyaha jaamacaddana uu maaragtay joogo profesoorkana nin profesoor ahoo haddee waddanka tilaani wax macallinka oo wax ka dhiga waa jaamacaddeenna wuxuu ka noqon doonaa macallimiinta aasaaska ah isaga iyo sida koox kale siduu noo sheegay hadda guddoomiyaha marka waxaan idin leeyahay khayra idin rajaynaynaa waa mahadsan tihiin magaca madaxweynaha anoo ku hadlayay magaca ummadda
idaacadda warsane magaalada baydhabo anoo dhugun sidaatan dhegaystayaal qaybo dhexe barnaamijkiyaa ku gudi jirnay qodobka kale ee kulanka midnimada uuna ka firan waliba uu sanagadaya xasan sheekh maxamuud madawiinaga jamhuuriyadda soomaaliya waliba uuse geeka ku qiibgalay munaasabadda haragalinku gooyey taliska ciidanka irka ee soomaaliya welina munaasabadaas ku qiibgalay xasan sheekh maxamuud madawiinaga soomaaliya saraakiilku dararta ciidamada booliiska nabad sugidda iyo militariga madawiinaga jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo hadal meelo ku jeedi waliba us eray
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تليا حوق دلك الصوماليات جنرال محمد آدي آد أيوم هاتسيهاي جنرال محمود شيخ صدو كلا ما أنت ومالي وين gurigani runtii yani taariikhdaas iyo muhiimadda uu leeyahay iyo waxa uuna tusayo maanta ku saabsan taariikhdii guud ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaanne ciidanka cirka xoogga dalka soomaaliyeed aad iyo aad ayay ididiili i farxad noo gelinay waxayna xasuusinay waxa aan qabsan karno waxa aan awoodno oon ku dhaqaaqi karno iyo haddii aan dhaqaaqno waxaan suurtogeli karno gurigaan in la dumiyo marna sax ma ahayn janaal maxamuud waa ku mahadsan yahay in la dayac tiro dib loo soo nooleeyo lanna taariikhdeenna uu ka mid yahay marka qayb taariikhdeenna ka mida inay baaba'do la dunyaa sax ma ahayn in lasoo nooleeyo oo xoolo soomaaliyeed iyo xoog soomaaliyeed weliba lagu soo nooleeyana macno kaley leedahay daar weyn oo qurxoon oo wada muraayad ah midaana yani ka dhadhan badan guri duuga oo mar hore ahaa oo taariikhda hadda la xusay ilaa waagii isticmaarka laakiin maanta haddana sidan qololkiisaan yaryar iyo wixiisaan iyo waxay aad iyo aad uga uga uga macno badan yihiin mid cusub oo wada muraayado ah oo maanta naloo dhiso dad kale ay noo dhisaan ayuu aad iyo aad uga uga macno badan yahay marka soo nooleyntaas taariikhda waa muhiim waxaan rabaa maanta madaxda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed janaal maxamed janaalada ciidamada codolka kala duwan iyo ciidamada qaybahooda kala duwan in loo istaago oo dib loo qoro taariikhdii xoogga dalka soomaaliya meesha uu ka yimiday iyo heerarkii uu soo maray dhammaantood in la qoraahi waxay waxbarasho u tahay hogaanka cusub ee jiilka cusub ee hadda janaal maxamuud uu ka hadlayay ee talada inay la wareegaan mustaqbalka la rabo ayaa ayay waxay u tahay aqoon dheeri u tahay waxaa la yidhaahdaa qofkaan aqoonin meesha uu ka yimiday marna ma aqoon karo meesha u socdo maba fahmi karaba meesha u socda haddii aanu aqoonin meeshu marka dadka jiilasha cusub ee saraakiisha ah hogaaminaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed in ay og yihiin meeshii ciidanka xoogga waddadii dheereed ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu soo maray muddadii muxuu ahaay laga soo bilaabo xuriyaddii ilaa maanta mid walba maalinta la aasaasay iyo maalinta la aasaasay meeshu joogay iyo meeshuu gaaray iyo meel haddana wixii dhibaatooyin ula kulmay maanta soo kabashadiisa soo noolaashiisa haddana inuu u noqdo aada iyo aad ayay noo farxad gelinaysaa in maxaan ku yidhahdaa maanta raggaasi oo in badanoo ka mid ah allah u naxariista ay dhinteen ayagoo hawsha qaranka ku jira iyo ayagoo kaleba qaar badanoo ka midna ayagoo aada da-wa ay joogaan wixii ayagana waxay u tahay taariikh dadka soomaaliyeedna runtii taariikh ay u tahay anigana runtii aad iyo aad ayaan ciidanka xoog ciidanka xoogsa guud ahaan gaar ahaan ciidanka cirka aad iyo aad ayaan muxuu ahay ula xiriiraa laanna family oo ciidanka cirka ka tirsan aniga kasoo jeeda waa waxay ii tahay sharaf dheeri ah walaalkay inuu ka mid yahay ragga taliyayaasha ka soo noqday ciidanka cirka ee xoogga dalka soomaaliyeed familigaasaanu kusoo kornay shanamadan uu hadda janaal maxamuud tilmaamay annagoo yaryar oo gacanta nalaga hayaana la keeni jiray meeshaan jiirkolihii hadda uu janaal maxamuud uu ka hadlayay oo jiirka ofishaali la qabay dhan ahaaye meeshaana la keeni jiray waayo aad iyo aad u fiican oo qurux badan oo taariikh hore ah ayay ahayday meeshaan waagaas haybadda iyo quruxda iyo awoodda yacni dadnimo iyo qarannimo ee ka muuqatay wax la qiyaasi kara iyo wax laga hay kara ma ahayn waxbaa naga xumaaday ilaah idinkiis meeshii iyo meel kasii sarrayso oo qarniga kow iyo labaatanaad waxaan ka hadlaynaa qarnigii labaatanaad oo ahaa qarnigii kow iyo labaatanaad la jaan qaadi karta ayaan ilaahay idankiis yaan dib u gaaraynaa bilowgeedina waaba kan hadda ifafaarihiisa muuqdo oo maxaan ku yidhaha daarihii iyo dhulkii oo dib u dhismayo oo jiil cusub oo saraakiil ah ay hadda imaanayaan oo maxaan ku yidhaha waxba- wax soo bartay hadda ay imaanayaan ay u diyaar garoobayaan in waayaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan iyo guud ahaan ciidanka ciidanka cirka ee xoogga dalka soomaliyeed guud ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedba ay u imaanayaan dhallinyaradaasi dalka gudihiisa dibaddiisa meelo badan ka wada imaanayo taariikhdaas marka sawiradaas horteenu ku yaalno agabkii ama awooddii ciidanka cirka soomaaliyeed uu lahaan jiray meesha ka muuqda iyo dadkii maxaanku yidhahdaa u horreeyey ee dad badan oo kamid a sawiradood meesha ku dhegan yihin runtii dad aan aqaano oo maxaanku yidhahdaa family friends iyo walaalkii saaxiib la-aan la socon jira ay yihiin runtii waa xusuus xusuus qurux badan oo maxaanku yidhahdaa aad iyo aad u qiimi badan waaye waa meel aan ku daysa karno oon oon arkayno yacni meeshii aan ka nimiday shalay meeshii aan gaarnay oo aan joognay maanta dabcan meeshaa aan joogno iyo meeshaan usocdaa waa sababtaas sababtaan u leeyahay gurigan in contribution ama tabarucaad dadka soomaaliyeed ay sameeyeen in lagu dhiso oo maxaanku idhahdaa qalabka xafiiseedka hadda na soo tusay qaarkood qalab soomaaliya lagu sameeyo warshadaha ciidanka asluubta ay sameeyeen oo yaallo oo daartaani muxuu ahaay annaga aan oo daartii ay daartii tahay oo aanay dumin oo xafiisyadii le hadda janaal janaal janaal daa-uud xafiiska uu fadhiisan jiray iyo saraakiishii ka dambayso o dhan taliyihii janaal maxamed cali samata raggii meesha ay fadhiisan jireen intaan kumaandsirta la dhisin oo dhan iyo saraakiishii waaweyneed ee magacyada ku lahaa ciidanka xoogga dalka xafiisyadoodii maanta inay weli nool yihiin qalabkii maalintaa wixii yiliyaanan oolin laakiin qolkii sidii inuu yili u yahay dariishadda halkii kaga tiil ay kaga taallo albaabka halkuu kaga yili oo kaga yaallo oo weli muxuu ahaay ay yaallaan waa taariikh lasoo nooleeyey oo maanta soo noolaatay marka aad iyo aad ayay u leedahay dareen iyo farxad gaara waxaan rabaa si guud inaan ugu mahad celiyo inta ka qayb qaadatay in ay maanta suurto gasho daartan taliska cusub ee ciidanka cirka soomaaliyeed noqon doonta haddii alla yidhahdo inay kusoo noqoto taariikhdaasnana maantana aasaas iyo dib usoo noolaashaha ciidanka iyadana muhiim waa waa waa aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa intii ka shaqaysay abaabushay ee ku bixisay xoolaha aad iyo aad ay umaadsan yihiin waxaan si gaara ugu mahad celinayaa taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed oo isaguna intaa wixii taliyo looga baahnaa dhiirigelin iyo maxaanku irahda garab istaagii lahay bixiyey iyo taliyaha ciidanka cirka xoogga dalka oo u istaagay waxaan markuu arkay ajnabigii maxaanku yidhahda kaalmada aan ka heli karnaana u arkay iyo sida ay u taalno yacni u istaagay in xoolaha soomaaliyeed iyo baahida soomaaliyeed in la isbaro oo maxaanku idhaha la isu keeno uu istaagay janaal maxamuud sheekh aad iyo aad ayay janaal u mahadsan tahay hambalyaanan ku leenahay sidaa uu janaal maxamed sheegana waa tusaale nool oo aan rabno taliyayaasha kale inay ku daysadaan ayaguna oo aan annaga awoodeenna iyo waxa aan leenahay toddobaatan kun boqol kun laba boqol kun saddex boqol kun waa lacag dadka soomaaliyeed ay awoodaan waa billions balaayiin ma ah kumanaan intaan joogno weli waa lacagaan awoodno markaan isku tagno oo mid toban kun bixiyo mid labaatan bixiyo mid shan bixiyo mid saddex bixiyo oo mid oo maxaan ku rahaa shamiinto bixiyo oo mid dhagax bixiyo waa waxaan awoodno oon samaysan karno. laakiin meesha ay nagalaada waa xaggee qof u istaagay nagalaada qof u istaaga oo magaciisa iyo qiimihiisa u iibiya oo qof walba inta hor istaaga yidhaahdo kanaan kaaga baahana gurigayga ugagama baahnay ee waxaan uga baahanahay mashruucaas oo dadka soomaaliyeed ay leeyihiinaan ugu baahanahay i- i- igu garabsi oo wato maxaan ku idhaha dad saaxiibadiisa oo magac la sidoo kale inta wato oo isku jinabuur isla sameeyaan isugu tagaan meesha ay u tagaan oo ay yidhaahdeen material hadday tahay shamiintaan kaa rabnaa dhowr kaarikoo dhagaxa ay carraan kaa rabnaa adiga lamyeeriyan kaa rabnaa adiga alwaaxan kaa rabnaa adiga shaqaalihii maanadoo barogood inaa waxaan hubaa wax badan oo maanta naga duunsan inay noo dhismayaan markaan laakiin meesha ay naagalaada ay waa meeshaas haddii aanu qof u istaagin hawshaasi ma qabsoomayso mana imaanayso marka dhammaanteen aan u wada istaagno hawsha iyo dib u dhiska dalka yaanan yaanan nala liidanin waxaan qaban karo konton kun maxay dhistaa toddobaatan kun maxay dhistaa yaanan dhihin waxbay dhistaa mithaal waa toddobaatan iyo saddex kun oo doolar ayaa ku dhegana tabeelaha nala soo tusay gurigaanaan maanta dhex joognaa boqolaal markii lasii gaarin midkan kasii weynaan dib u noolayn karna aan dhisi karna aan ku dadaalno guryaheennii hore wixiiba suurtagal ay tahay in la dayactir inaan dayactirno oo aan la duminin waa run kaalmada caalamigaa iyo dadka ajnabigaa waxay jecel yihiin wixii hore in inta ka laanna guri hore jiri jiroo la dayactiray oo noqonaya laakiin wax cusubay dhiseen ayagu oo ay ku gallad sheegtaan ay ku ma- abaal sheegtaan inay noqotay jecel yihiin gurigaan annagaa dhisin ay yidhahdaan ama lagu dhejiyo tabeella muxuu ah gurigaan muxuu ah dowlad hebel ama hey
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku hadlayay munaasabadii soo ku qeybgelay munaasabadaas oo haytay munaasabadda xarag lunku gooyey taliska ciidanka irka soomaaliyeed guud ahaan irkaas ee idkaaseen dambeeyey barnaamijka kulanku warsan ee idaacadda warsan barnaamijka mukhtaar sheekh aadan dalmarya hasaari dhaayowga farsameeya cabdullahi nuurayn sinadir rasaantin barnaamijkan kale muddan ku kulmaana hamiin fayle
warti biyo jeediyaada andollaaka nagaase warti biyo jeediyaada andollaaka nagaase duulaay anina duuga i daboolkaa ku gaade